uma markaa kadib yabcauhum ilaahi subxaana watacaala wuu u diraya ilaa janati jannadiisu u diraya markii naarta uu ka soo saaro wadalika arinkaas arinkaa oo ah yani waxa weyaan inuu alla subxaana watacaala jannadiisa gelinayo marnaba naar aysan ku waareynin biana allaha alle tacaala koraha yatawallaa inuu tawaliyey weye ahla macrifatihi iimaankiisa ahalkiisa yani rumayntiisa la rumeeyo dadka ahalka u ah iyo dadkiisa dadka arrinkoodu alla tawaliyey subxaana watacaala walam yajcalhu mu uusan ka yeelin fi daarayni labada daarood yani labada daarood waa adduunyadii aakhirada dhexooda muusan ka yeelin dadka ahlu macrifadiisa ah ka ahli nukratihi diidadiisa ahalkiisa ehelkooda macna nukra bimacna alimkaar baa loola jeeda diidada alle kuwa diidan ee diidadiisa ahalka u ah iyo kuwa ogole ogolaanshihiisa iyo iimaankiisa ahalka u ah labadaa isku mid muusa alla laka dhigin labada daarood dhexdooda ahlunukrada aladiina ahlunukradaasoo khaabuu guuldaraystay min hidaayatii hanuunkiisa ka guuldaraystay hanuunka alla subxaana watacaala yani ku guulaysan waaye oo heli waayey walam yanaaluu oo aan helin min wilaayati alla wilaayadii subxana watacala aan kasoo sheekaynina aan waxba ka gaadhin oon waxba helin yani alla subxaana watacala waa ka odhanaya afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun yani ilahi subxana watacala isku meel ma dhigayo dadka muminiinta ah iyo dadka gaalada oo ruuxii yidhaahda ruuxii iimaan ku dhinta iyo ruuxii kufri iyo shirki iyo inkiraar alle ku dhinta meel bay wada tegahayaan oo weligood meel bay wada joogahayaan cadaalad darrow alla subxana watacala labadaa isku meel muusa geynin yani waxa weye haddii mar lasoo cadaabana rabbi subxana watacala waa ka soo saaray waxa iyaduna cagsigeeda ah ruuxii shirki ku dhinta ama kufri ku dhinta waa mukhallad fi naar khadamaadkuu doonay islaamka u qabto dadaadkuu doonaya ha qabto siduu doonay dadaalku doonaya khayrku doonaya kaloo dhan hala yimaado hadduu shirki iyo gaalnimo ku dhinto waa mukhallad fi naar xadiidkii ninkii la odhan jiray yani waxa weeye abu islaamka dadaalku u qabtay iyo yani tifaaxu yani waxa weyaan iyo dhibku la soo maray allah baa garanaya subxana watacala haddana maca dalika naarta kama saarin naarta kama saarin waase u shafaaca nebigu salawatullah waslamu caleyh gaalada laftooda aakhare waa loo shafeeci laakiin shafeecadooda mid naarta ka saaraysa maaha naarta ka saari maysa lakin way ka fududayn ma ujeeda sida abu taaliba nabigu salawatullahi wasalaamu calayhi uu yihi naarta salkeedan ku arkay markaasaa intaan kasoo saaray yani ilahay soonkiisa nukaga soo saaray iyo shafaacadiisa yaa waxaan keenay bui calaa daxdaaxin min annaar baan yani meel xeeb ah meel xeeb macnaha waxa weyaan badda siideeda ah waxaan ujeedaa naarta siideeda ayaan keenay bule marka luguhu kula jiraa naarta madaxaana karaya maa allahuma yaa waliya alislaami islaamka weligiisii waahlihi wa waliyi ahli lislaami wa waliyi ahlihi wa waliyi ahli lislaami islaamka ehelkiisa weligoodiyow sabitna ilaahu nasub cala lislaami nagu suga xataa nalqaaka bihi ilaa aan kaagala kulanno annagoo macnaha islaamkii wadanna ilaa aan kuu nimaadno macnaha kula kulanno ilaahu nasugoo islaamnimada nagu sug saasuu sheekhu alla weydiisanayaba wanara salaata khalfa kuli barin wafaajirin min ahli lqiblati wanaraa waxaanu aragnaa oon caqiidaynaynaa asalaata salaadan yaanu caqiidaynaynaa asalaata khalfa kuli barin mid kasta oo baari ah gadaashiisa caadil ah wafaajirin iyo mid kasta oo faajira gadaashiisa inaan salaada lagu tukada ayaan aragnaa oo min ahli lqiblati qiblada ehelkeeda ka mida yani nin kasta ama faajir ha ahaado ama ha noqdo caadil ha noqdo ama daalim faajir oo caasi ha noqde waxaanu aragnaa mar hadduu ahlulqiblo yahay oo muslimba yahay in salaada lagu daba tukado oo la odhanin kani waa caas kani waa mujrim kani waa faajir salaadiis ma asaxays oon laga goosanin mar hadduusan bidcadiisa iyo fujuurkiisa uusan shirki gaadhsiinaynin hadduusan shirki iyo gaalnimihii islaamka oo laga baxo uusan gaadhsiinaynin waxa weeyaan waa lagu daba tukanaya khaasatan waa masalatu laima waay masalatu laima yacni ruuxa mas-uulka ah iyo imaamka muslimiinta iyo guddoomiyaha gobolka iyo imaamka masaajidka haddii uu faajir yahay oo caasi yahay waa lagu daba tukan salaadii laga goosan maayo oo lama odhanayo yacni qolol iyo guryo iyo inta la samayso meeshaa salaada ha lagu tukado meeshaana dadka ahlulcalmiga ha isugu tagalmaa sida macnaha waxa wey takfiirka oo kale ujeeda iska dhaaf dad ahlulfujuure dadkii macnaha waxa wey ahlullaahiga ahaa iyo culimadii baa intay ka goostay macnaha duurka galeen ma marka xataa dadka ahlufujuurka waa lagu daba tukanaya waa masale ijmaaca cinda ahlisunna waljamaca waxaana kutusaya nabigu sal alla alay wasalam markuu saxaabada la tardaarmaya wuxuu yihi yusalluuna lakum way idin tujinayaan yacni salaadii ayay idin tujinayaan hadday salaada hagaajiyaanna idinkuna waa leedihiin ajrigii iyaguna waa leeyihin in asaauu falakum wa calayhim hadday salaadii xumeeyaanna idinku ajrigiinoo buuxaad leedihiin ayagaana dembiga dusha ka fuulaya shaqadii madaha marka waxaa kutusaya cabdullahi bni cumar iyo saxaabo fara badan yani waxay ku daba dukan jireen ninkii la odhan jiray yani xajaaj ibni yuusuf ujeeda ninkii safaaga ahaa ee saxaabo fara badan iyo rag badan oo akhyaara dhiigoodii qaba ninkaasay ku daba dukan jireen oo salaada ku daba dukan jiray ninkii la yaqaano wey cumar bin cabdilcaziiz baa wuxuu yihi dadka oo dhan buu yidhi hadday la yimaadaan khalqigooda iyo qabaaishooda dunuubtoodii hadday la yimaadaan oonu la nimaadna buu yihi xajaaj ibni yuusuf dembigoodii haddaan la nimaadno keliyata ree bani umaya haddaanu nahay waanu ka adkaanaynaa dembiga xajaaj ibni yuusuf keliyataan kaga xoog badnaanaynaa buu leemaa marka ninkii noocaha bay ku daba tukan jireen masalan cabdullahi ibni mascuud iyo keyrkood keyrkii isaga waxay ku daba tukan jireen ninkii la odhan jiray waliid ibni cuqba ibni mucayd ee shaarib alkhamriga ahaa khamruga cabi jiray ilaa maalin maalmaha ka mid intuu salaad subax tujiyey oo afar ragcadood uu uga dhigay markii dambe isagoo salaada ku jira intuu soo jeedsaday uu yihi ma idiin kordhiyaa waa khamraysay ma idiin sii wadaan buui baan ziyaado ma u baahantihin maa markaas cabdullahi bin mascuud wuxuu kuyihi wuxuu ku yidhi saaka oo dhan ba ziyaado unbaad nagu waday ujeeda weliga laba ziyaadada unbaan macnaa waxa wey kaa guranaynay saasuu ku yidhi maa marka dadka ahlulfujuurka khaasatan hadday aimo yihiin oo ay madax yihiin oo maamul yihiin waa lagu daba tukanayaa hadduu imaam yahay ama masaajid yahay ruuxu hadduu helayo ruux aan faajir ahayn oo saalix ah ujeeda oo muwaxida hadduu helayo inuu isaga masaajidkiisa raadsado ayaa fiican kaa inuu ku tukado ayaa fiican haddiise laakiin ay isku qabato ama salaatu jamaaca inuu ka tago masaajida iyo suuqaqa iyo meelaha ku tukado iyo inuu faajir la tukado inuu faajir la tukado salaatuljamaaca uu ilaaliyo ayaa laga maarmaana maxaa yeelay masaalixdii jamaacada iyo masaajida ayaa meesha ku lumaya wax mafaasid oo laga hortegi karo wax laga qaban karanaya ma ay jirto arrintu waa kaa xoog badanta marka inaad isaga hogaansado intii maslaxa aad macnaha kala kala mushaarakayso taasaa laga maarmaanama wanara salaata salaad ayaan aragnaa buu ihi salaad lagu tukado khalfa kulli barin mid kasta oo baari oo caadila gadaashiisa iyo wafaajir mid kastaoo faajira oo min ahli lqiblati qiblada dadkeeda ka mid wa calaa man cid dushood in lagu tukado ayaan aragnaa maata dhinta oo minhum iyaga ka mid yacni abubadar xadiidkii saxiixa sidoo kale nabigu weydiiyey salawatullahi wasalaamu calayhi a'imatu ljawr markay yimaadaan ayuu ka waraystay qolyahaasoo salaadaha dibdhigaya nebigu wuxuu yihi sal lla alay slam salli salaata liwaqtiha salaada waqtigeeda markuu la gaadho tuko oo gurigaan kusoo tuko ayagana salaad sunna alla tuko buu nabigu yuri salawatullahi wasalaamu calayh xataa salaada waqtigeeda hadday ka dibdhigaan si aan midnimadii iyo wadajirkii iyo masaajidda camirideedii aysan u baabi'in xataa haddii salaadii sida xanafiyadu samaysoo kale kow iyo tobankii barkii meelaha iska tukadaan masaajidka intaad guryaha kusoo dukato adaada masaajidka la haysanin inaad iyagana macnaa waxa sunno la tukato ayaa fiican siduu nabigu sal lay sl aimatu jawrka abu dar ugu tilmaamay wa calaa man cid dushooda iyagana in lagu tukado ayaan aragnaa maata dhintay oo minhu ahlulqiblaha ka mid dadku ahlulqiblaha ah ee geeriyoodana in lagu tukado salaada janaazada ayaan aragnaa buu leeyahay mar hadduusan ruuxu uusan gaal ahayn oo dadkii qiblada usii jeesanaya uu yahay wax islaamnimada ka saaro oo cadda aan loo haynin munaafiq uusan ahayn oo nifaaq rasmiga aan lagu haynin in lagu tukado ayaan aragnaa buu leeyahay oon looga tegin kani waa faajir iyo kani waa faasiq iyo kani waa caasi in tukashadii lagu tukanaya aan looga tegin saasaan macnaha waxa way ictiqaadinaynaa ayuu leeyahay walaa nanzilu axadan walaa nanzilu yacni qolyo waxaa jira waayahan dambe saxwada ku badan saxwada waayahan dambe itijaahaadkeeda waa iska fara badan yihiino maalin kasta qolya qolaa kusoo biirta maalin kasta qolaa kusoo biirta macnaa waxa wey qaab kaleeto wax u habaysa qolyo waxaa soo baxay odhanaya nin kasta oo bidca ka dhacday waa mubtadic wabitaali nin kasta oo mubtadica lagu daba tukan maayo wabitaali haddaan lagu daba tukanin yacni waxa weyaan hadduu dhinto lagu tukan maayo qubuurta muslimiintana lagu aasi maayo wax alla wixii turaas ah ama nafci ah ama kutubay islaamka uga tegana waa in la gubo meel alla meesha lagu arkana waa in wax laga sheego soo jeeda majaalista waa in lagu xanto dadka waa in la nacsiiyo walow khidmo weynba islaamka ha usoo qabtee waa in macnaha waxa wey qaabkaa loola tacaamo maujeeda aad bay u badan yihin qolyaha noocaas oo kale waayahan dambe bal waxa weye rag yacni daahir ahaan iyo sida muuqata culimo ama ijtihaad ha u geeyo ama waxa weeye su niyaba ha ahaatee ayaa barnaamijka isagaa tabaninaya marka ruuxa muslimkaa ilaahi subxaana watacaala diintiisa iyo qawaacidda sharciga cinda ahlusunna waljamaca iyo culimadii hore ay ka tageen waaweynaa iyo kuwa mucaasiriintaaba inuu ictisaabo ayaa loo baahan yahay ilahi subxana watacala ninuu ilaaliy uma ilaalisan kara maarka marka cid alla ciddii iimaan ku dhimatay qibladana usii jeesan jirtay wax islaamnimadiisa buritana aan loo haynin waa lagu tukanayaa calaa khilaafin bayna ahlicilmi bacd almasaa'il oo laisku khilaafsan yahay matalan taariku salaadka oo kaleeto iyo masaa'il badan oo laisku khilaafsan yahay waa jiraan oo taana waxay ku salaysan tahay ma gaal baa mise waa islaam baa lagu isku khilaafsanya ma gaal baa mise waa islaam waxaa kaloo iyadana suurtagala ruuxa oo muslim ah ruuxa oo muslim ah inaad haddana salaadiisa uga tagto limaslaxa janaasadiisa inaad ku tukato masalan waa mubtadic mubtadica dad kaloo ku tukada ayaa meesha jooga adigu marka salaadiisa inaad ku tukato waad iska daysa waxaad isaga daysa waxa way masalan nin culimo waxaa tahay weyn oo yacni ficilkaaga iyo mawqifkaagu uu mujtamaca ta'fiirinaya waxaad uga tegaysana ma aha inaad arkaysa inaysan balan inaad ku tukatay laakiin waxaad arkaysaa in aad dadka qaarkii ku canaanato oo dadkii ahlulbidaca ahaa ay ku zajiroomaan salaad la-aanta iyo tukasho la-aanta aan lagu tukanayn saa daraaddeed inaad uga tagto siduu nabigu sal alay slam ninkii daynta uu salaadiisa iga daayay yani ninkii daynta lagu lahaa nabigu sal alay slam waa kii iska daayay aan ku tukanin ee saxaabadu yidhi salluu calaa saaxibikum sooma muusan maahin marka nabigu sal alay slam inuu arkay inaan lagu tukan karin maxaa yeele hadduu arkayay saxaabadu dhihi laha ku tukanina laakiin nabigu sal alay slam wuxuu doonayay inuu tuso saxaabada ridwan ullahi calayhim weynanka ay leedahay duyuunta lagu dhinto marka zajri iyo canaan iyo hajri sidaa daraaddeed adoo u samaynaya dadka mubtadicada iyo cusaada iyo adiga shaksi ahaan yani salaadooda waad iska dangaraysaa haddii dad kale muslimiina ay ku tukadaan ay meesha joogaan laakiin ka tahitaankaagu waa inuu wax anba- anfacayo oo maslaxa ka dhalanay oo mooje macnaha waxa weeye zajrigaagaas uu meelmar leeyahay maan haddaad laakiin shaksi isticaadiya tahay waxba uma taraya maan wa calaa man maata cid kasta oo ku dhimatay wa calaa man cid dusheedna macnaa waa ku tukan waxaan aragnaa in lagu tukado maata dhimatay oo minhum ahlulqiblaha ka mid ah walaa nanzilu yani cumuumka waa laga fiicnay baa laleeyahay ahlulqiblada waxaa ku jira munaafiqiin badan ahlulqiblada munaafiqiin badan ruuxii marka munaafiqnimadiisa daahiran wa baatinan la ogaado inuu munaafiq yahay kaa isaga lagu tukan maayo maana walaa nanzilu ma dege ma dejinayno walaa nunzilu ma dejinayno axadan ruux ma dejinayno oo minhum ka mid a mumin ahlulqiblaha ka mid a jannatan janna ma dejinayno walaa naaran naarna ma dejinayno cid aan odhanayno jannuu galay iyo cid aan odhanayno naar buu galay muut wala nashhadu ma marag furayno calayhim dushooda bikufrin gaalnimo yani uga markaatkicm ugu markhaati kicmayno walaa bishirkin iyo shirki toona walaa binifaaqin iyo nifaaq man lam yadhar hadduusan ka daahirin minhum xaggooda shay-un shay oo min dalika arrinkaa ka mid haddaysan gaalnimo iyo kufri iyo nifaaq ka muuqanin yani waxa weeyaan ku markhaati kici mayno wanadaruu waanu tegaynaa waanu daynaynaa saraa'irahum sirtooda ila allahi ilahay baanu daynayna tacala koraay waxay qarsadeen iyo qalbigooda waxa ku duuganna alluu la jiraa subxana wa tacala waxisaabuhum cala allahi wa xisaabuhum cala allahi mid nabigu uriy salawatullahi wasalaamu calayh macna masaladu waxa weeye waa khaatimadu waxay ku dambayn doonto iyo ma-aalka iyo cidhibta dambe cid loo jasmin karo ma jirto cid la dhihi karo ama naar buu gelay xataa hadduu gaali xataa gaalka hadda jooga ma aad odhan karaysid hebel naartu galaya bicaynihi ujeeda ha noqdo hadduu doono yani waxa clinton ha noqdo ujeeda clinton ha noqdee akfar kafar ha noqdee maad odhan karaysid naartuu geli doona allahuma inaad tidhaahdo hadduu shirkigaa iyo gaalnimadaa ku dhinto naartuu geli doona cumuuma waxaad dhihi kartaa gaaladoo dhan naartay gelayaan ninkii shirku dhintay waxaa kaloo dhihi kartaa mu'miniintao dhanna jannaday gelayaan waa duuduub laakiin goortay timaado hebel markay timaado maya ninna janno uga markhaati kici kartid ninna naar ugama markhaati kici karaysid ilaa ciddii uu nas ku soo arooray mooyaane ambiyada ilaahay iyo dadka mu'miniinta ee nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh jannada uga markhaati kacay sida yani waxa wey mubashiriintii ujeedaa nebigu salawatullahi waslamu caleyh uu dhihi jiray hebel waa aljanno oo hebel waa ahlujanno oo hebel waa ahlujanno iyo haweenaydii iyo dad badanoo nebigu sal ly slam jannada ugu bishaareeyey qolyaha waa la jismin karaa inay jannada gelayaan laakiin cid kaloo janna looga markhaati kaci karo ma ay jirto sidaas wey bacd ahlicilmi waxay leeyihiin muslimiinta dhan muslimiinta meeshaa degan ciddii ay isku waafaqaan inuu ahlu janno yahay asaguna jannadu gelayaabay waxay u daliishanayaan xadiidkii aan soo marnay macnaha waxaan kusoo marnay tajriidka kitaabu janais aan kusoo marnay yani nebigu sal alay slam waxaa la soo mariyey janaazo markaasaa wuxuu yihi nebigu sal lay slam seed u aragtaan markaasay khayr uga markhaati kaceen markaasaa nebigu wuxu yhi sal lay slam wajabat mid kale la soo mariyey markaasuu yidhi maxaad u aragtaan markaasay yidhahdeen yani xumaan bay ku sheegeen markaasuu nebigu yuri sal lay slam wajabat ujeeda markaasay saxaabadu weydiiyeen waajibada maxaad ula jeedaa tii hore khayr baad ku sheegteen buu yidhi jannaana u waajibtay tii dambena shar baad ku sheegteen naar baa u waajibtay antum shuhadaa ullahi fi lardi buu nabi uri sal lay slam markhaatigii ilaahay dhulka ayaa tihiin ciddaad wax uga markhaati kacdaan sidaas weeyaan macna bacda cilmi marka waxaas oo kaleeto ayay xadiidka ayagoo daliishanaya ay odhanayaan taa lafteeda macnaha waxaad moodaa runtii inaan la jasmin karaynin oo masalada jasmiga ayna macnaha waxa weeyaan maxaa yeelay qalbi iyo yani waxaan la ogaan karaynin ayay ku tacalluqdaa iyo khawaatiim iyo ilahi subxaana watacala keliyata uu oogsan yahay maanta ruuxa gaalka waxaa laga yaabaa inuu toobadkeenu alla subxana watacala iimaanku dilo walaa nunzilu ma dejinayno axadan ruux oo minhum iyaga ka mid a jannatan janno ma dejinayno walaa naaran naarna ma aan dejinayno walaa nashhadu calayhim bikufrin walaa bishirkin intan dambe wuxuu ka wadaa dadka wax cad oo gaalnimadooda muujiya islaamkoodii inuu buray ku tuso hadduusan jirin in gaalnimo lagu qaado ma aha ma ay banaana in gaalnimo lagu xugmiyo ama munaafiqnimo lagu xugmiyo haddaan burhaan cad aan loo xigin islaamnimadooda inay burtay maalam tarow kufran bawaaxa wey gaalnimo cad inaad aragtaan mooyaane wax shubha iyo tuhme iyo danni iyo ijtanibuu kaiira min adanni mala un keliya taan ruuxii gaalnimo uga xugminaya iyaakum wadanna fa ina danna aksab alxadiid ma ujeedaa mala keliya ti iyo tuhme aan tuhmay baan u saaraya maya ama shay ixtimaal aqbali kara oo ta'wiil aqbali karaya oo wejiyo badan yeelan karaya ayuu ruuxii sameeyey sidaa daraaddeed baan gaalnimo ku xukmaya iyadana maya shaygan kadaata gaalnimada ah waxa weeyaan qalbiga ayuu ka dhacaa ficilkana waa ka dhacaa haddii qalbiga uusan daahirku la jirinna oo qalbigu uusan la soconina waxaa laga yaabaa ruuxaasoo kaleeto inuu yeesho cudurdaar inuu yeesho sidaa daraaddeed qalbiga ilahay ubaa ogsan subxaana wa tacaala ruuxii aan nas cad ama daliil cad ama qaacido sharci ah oo gaalnimadiisa keenayso cad aan loo haynin ama munaafiqnimo ku xukumta in macnaha munaafiqiintiisa iyo gaalaysiisa laga gaasado sirtiisana alla loo daayay subxana watacala saasaan aragnaa buu leey walaa nashhadu calayhim dushooda kuma marag furayno bikufrin gaalnimo walaa bishirkin iyo shirki walaa binifaaqin iyo munaafiqnimo maa lam yadhar hadduusan ka daahirin minhum xaggooda shay-un shay oo min dalika arrinkaa ka mid hadduu intaa mid ka mida ka daahirana ayadana waxa weye dawaabidii takfiirka ee soo marnay ayaa la marsiinayaa yani markaa lama laha cid gaaloobi kartaba ma jirto bacdabaa uu islaaday dad badan baa gaaloobi laakiin gaalowgu waa inuusan noqonin mid yani lagu dhiso xamaas iyo jahli iyo ma ujeedaa mujarad yani waxa wey iska cawaadif lagu saleeyo inuusan noqonine dawaabidda iyo qawaacidda sharciga ah in lagu saleeyo ayaa loo baahan yahay maarka wanadaruu waan ka tegaynaa saraa'irahum sirtoodana ila allahi allaan uga tegaynaa tacala koraay yani waxay leeyihin ahlulcilmigu ibn abilciz iyo keyrkiiba waxay leeyihin masalada tabdiica iyo tafsiiqa iyo gaalaysiinta iyo bidcanima ku xukumka axkaamta noocaasoo kale ruuxii ikhilaafo waa mubtadic ahlubidaca lagu yaqaana bay leeyihin ruux alla ruuxii ikhilaafada mas'alatan maa muta'awil ha ahaado ha kaa xoog badnaado aad ka xoog badnaatid nin alla ninkii ikhilaafo waa mubtadic waa manhaju ahlibidaca wey waa manhaju ahlibidac ruux hadduu macnaha waxa wey ta'wiil leeyahay oo uu macnaha waxa weye uu wixiisu uu macnaha waxa weye daliil cuska yahay walow daliilkiisa haba laga xoog badnaadeen oo cudurdaar uu u leeyahay in la tabdiiciyo ma ah masaa'il farciya oo macnaha waxa weye axkaamta sharciga ka mid ah oo iyagu macnaha baabul caqaa'id ba aan gelen ruuxuuna uusan banaysanin ijtihaadna u gaadhsiiyey ayadana isku tabdiicinteeda laysku tabdiiciyo iyo tasfiiqinta laysku tasfiiqiyo iyadana waa manhaju ahlilbidac wey wallahu aclam wasala allahu wasalam cala nabiyina xamd ala saxbi sallam ala nabiyina muxamedin wala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd
فيقول المؤلف رحمه الله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف ولا نرى ما أرق نبل يا شيخ السيف سيف ما أرقنه يعني ما اعتقادين أن السيف على أحد روح دشي أو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومدى النبي كمله إن سيف دشي سلوه قاضه ولا لدى قال ما أرقنه إلا من وجب عد أي واجبتي ميان عليه دوشي السيف سيف أي واجبتي ميان يعني إن لدي الروح مسلمة أما الله لبض يعلمه ما اعتقادين إن منع المسلمين إلا عد أي واجبتي دل واجبتي ميان معنى أصل كوحوي مرض روح مسلم هاي إنه معصوم الدم يهي ليجيسو إنه إلى شيء لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرنشري فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الكلام معنى وحويان روح مسلم كوا معصوم الدم مرضوا شهادتين كليمت وح يعني وحو إسلام ماذا كسرنا الله هينين أو زنقال هين أسر كيس وحو دي كيس إنه حرام هاي وبالتالي إن للدلو أولا لدقى الله ما أيبلانا سباب المسلم فسوق وقتال كفر la dagaalankiisa keliya lala dagaalamo ayaa min kabaa'ir dunuub ah waxaa kaloo kutusaya xadiidkii nabiga sal lla alay slam uu odhan jiray yani لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث يعني روح مسلمة وشهادتين كقرية ليجي سماء بنانا إلا تدح الرمال ميان الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة يعني وحويان يعني إن ويهي من حد شرعي أي كواجبتي oo intuu horay guur uga dhacay zinaystay iyo inuu naf dilay oo naf loo dilayo iyo inuu diintiisii ka tegey oo jamaacadii ka dhexbaxay oo ridoobay inuu islaamnimada ka tago intaa waxaana saddexdaa waxaana dhiigga muslimka oo banaana xadiidka marka xasriga ku jira saddexda keliya ku koobaya waxaa laisku waafaqsan yahay inuusan maqsuud ahayn oo qaybo kaleetoo badan oo lala dagaalami karayo oo dhiiggoodu banaanya ay jiraan oon saddexdaa ahayn oo nusuusta kusoo aroortay dadka muslimiinta shahaadateynka qiraya waxaa lagula dagaalami karaa wax badan baa lagula dagaalami karaa waxyaalahaasna waxay soo gelayaan ilaa bixaqiha uu nabigu sheegay salawatullahi waslamu caleyh xaqeeda xaqeeda waxaa ka mid a ruuxu hadduu xad sharci a galo in laga oofiyo xaqa islaamku ka mid yahay uu ku leeyahay ruuxa waxaa ka mid a maalan sida ibnu taymiya sheikhulislaam ibnu taymiya uu fataawidiisa ku taqriirinayo haddii dad muslimiin ah oo koox ah ama gobol degan ama majmuuco ah ay muxaramaadka daahirka ah sharcigu wuxuu xarimay ee iska muuqda ay sameeyaan xoogna weliba ay ku yeeshaan oo isdifaacaan waa lala dagaalami bule waxaa iyadana la mid ah haddii waajibaadka sharciga iyaguna daahirka ay iska muuqda haddii iyadana macnaha waxa weeyaan ay diidaan inay sameeyaan zakadii bixiyaan maalan salaadii tukadaan maalan ujeeda yani waxa weyaan waajibaadka sharciga ah ee muuqda ayadana hadday diidaan oo saa ay shawko iyo awood ku yeeshaan oo weliba inay isku difaacaan u diyaargaroobaan iyadana waa lala dagaalamaya waa muslimiin maca dalika gaalo ma ah weliba fuqahadu waxay isku khilaafsan yihiin sunanka shacaairta ah yani waxa weyaan sunanka shacaairta sida yani rakcati alfajri oo kaleeto dadku hadday ka tagaan oo bulshada meesha degan ay diido yani ay diida maaha suneeyadeeda ay samayn waayaan sidaana ay xoog ku yeeshaan oo inay isdifaacaan samey markay lahada ay gaadhaan ma lala dagaalamaya mise lala dagaalami maayo ragcatay alfajri ma lagula dagaalama mise lagula dagaalami maayo khilaafan bayna ahli lcilmi waa masale macnaa waxa wey sunno awey waajibaadkii kaleetana waa ka saxay ma jirto marka wax la yidhahda ruuxu mar hadduu shahaadooyinka qiraba yani waxa weeyaan lama taaban karo oo lama dagaalami karo wax doonu samaynaya ma jirto yani wax badan oo sharcigu qawaacidiisu fasaxayso iyo nusuustu in ruuxa muslimkaa lagula dagaalami karo hadii uu macnaha waxa weyaan haddii uu macnaha waxa weyaan laga waayo waxaaba ka mid ah nimankii khawaarijta ah khawaarijta yani jumhuur ahlilcilmi waxay qabaan inay muslimiin yihiin haddana nabigu sal lla alay slam waa ku yidhi halala dagaalamo ujeeda iqtuluuhum buu nabigu sal lla alay slam haddaan soo gaadhana waa layn lahaa buu nabigu waxaa ka mid ah maalan dadka qudaaci duruqda ah ee jidgoynta sameeya dhuljiifta ah ee dadka jidka u gala ee macnaha waxa irhaabka iyo cabsiinta iyo dadka dhaca kuwa iyaga iyagana waa lala dagaalamaya ila akhiri buqaada ka mid a muslimiin fara badan baa lala dagaalami karaa maa waxaa laakiin su-aashu ka taaganta yaa la dagaalamaya huna alkhilaaf yaa la dagaalamaya ma imaam baa sharti ah mise koox fulin karta arrinkan hadday jirto way la dagaalami karaysaa la shaka kooxda xataa haddii la ogolaado la ogolaanayo waxa weeyaan inay koox malahu siduu u badan yahay sida malaha loo badinayo markii macnaha la qiyaaso jawiga la qiyaaso iyo awdaacda malaha ay u badan tahay inay waxaan kada tazuulin karayso mafaasida ka imaanaysana masaalixdu ay ka badanto haddiise laakiin kooxdu ay tabar yar tahay yani waxa weye taziidu tiina balla ujeeda yani waxa weye fasaadkii unbay sii kordhin dhiiggii unbaa la daadin waxba yaraatee faa-iido la keeni maayo maujeeda bacdu ahlicilmina waxay leeyihiin laabudda min imaam laabudda min imaam adu waxa weye tala inay jirto haddii koox xoog badan oo munkar tansuulisa awoodna ku muqoonin karta mafaasid fara badanna aysan ka dhalan karaynin haddii ay jiri karaysana ayadana waxa weya wax mancinaya ma ay jirto maa walaa nara khuruuja calaa aimatina wawillaati umuurina walaa nara sayfa seef ma aragno calaa axadin ruux dushi oo min ummati maxamed sal ly wasalam ilaa ma wajaba calayhi sayfu seeftu ninka ay ku waajibtay mooyaane oo macnaha waxa weye nas cad oo sharci ah loo hayo macnaha waxa weeyaan seeftaa ku waajibtay iyo dilkiisa walaa naraa ma aragna alkhuruuja bixitaan calaa aimatina aimadanada lagu dushooda madaxda dushooda in lagu baxo wawillaati umuurina umuurtanada kuwa gacanta ku haya inaan ku baxno ma aragna bu in lagu baxo wain jaaruu jawrba hala yimaadaan dulmi hala yimaadeen iyo cadaalad daro iyo macaasiba hala yimaadeen hadday rabaan in lagu baxo ma aragno oo macnaha waxa weye lagu fallaagoobo jabhad lagu noqdo laga soo horjeesadoo lala dagaalamo walaa nadcu calayhim ma habaarayno aimatu ljawrka walaa nansicu ma siibayno yadan gacan min daacatihim dhaacadoodana ka siibi mayno yacni dhaacadooda ka hoos bixi mayno wanaraa waxaanu aragnaa daacatan daacadooda la ateeco min daacati illaahi ilaahay daacadiisa inay ka mitaha caza wajalle fariidatan xaali fard yani waxa weeyaan daacada ilaahay oo farad ah inay tahay dhaacadoodu ayaan aragnaa maxaa yeele rabbigaa subxana watacaala dhaacadooda faray ka amar qaadasho ayaad ka amar qaadanayso uma adeecayso laakiin ka amar qaadasho rabbiga aad ka amar qaadanayso ayaad u adeecaysaa marka waa goormo goorta la adeecayo maa lam ya'muruu haddaysan amrin bimacsiyatin macsiye haddaysan farin macsiye haddii ay dadku faraan laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq nina laga yeeli maayo wanadcu waanu u ducaynaynaa lahum iyaga waxaan ugu ducaynaynaa aimada bisalaaxi hagaag ilahay inuu hagaajiyo iyo walmucaafaati cafin allah subxaana watacaala inuu iska cafiyo khaladkoodana alla subxaana watacaala inuu hagaajiyo oo uu noo toosiyo saasaa nabiga yaan alla subxaana watacaala weydiisanaynaa oon uga baryaynaba wa masalatu aima aimatu ljawr masalada caankaa wey ee u dhaxaysa iyadii tii hadda ka horreysayba bayna alkhawaariji wa ahli sunnati waljamaca ahlusunna waljamaca waxay arkaan waana sida nusuusta axaadiistii qur-aanku tusay aimada jawrka waa aimada daalimiinta ahee macaasida aan diinta ka saaraynin gaalnimo cad aan loo haynin aimada noocaasoo kaleeta ah in lagu hoos noolaado oo la adeeco ujeeda oo laga hoos bixin oo dhaacadooda aan gacanta laga siibin ujeeda taase macnaha waxa wey cinda ahlusunna waljamaca ayay aaminsan yihiin khawaarijtuna waxay aaminsan tahay marba hadduu imaam jawr aw jaa-ira uu yahay waa in lala dagaalamo wax alla wixii dooni ha ka dhaco ilaa laga rida maa marka waa saddex arrimood mid waxa weeyaan inuu yahay ninkan imaamka jaa-irka ah haddii si dhib yar inta macnaha waxa wey la isaga qaadon dhiig ku daadanin dhibna uga imaanin si dhib yar inta laysu dhaafiyo la keeni karayo imaam caadil ah waa loo baahan yahay haddii aysan suurtagal ahayn oo riditaankiisa mafaasid fara badan iyo dhiig badan oo daata iyo kharaab fara badan iyo uu ka dhacayo xaaladaasoo kaleeta weya xaaladda in la daayo uu manhaju ahlusunna waljamaca faraha laga qaado waxaa loo daynayana waxa weye dayntiisa maslaxada ku jirtaa ka weyn riitaankiisa mafsadada ku jirta mafaasidaa ka badan taana waxaan umalenayaa soomaalida maanta joogta inaan looga shekeyn doonin kuwii ka horreeyey ma aqaano laakiin iyo kuwa ka dambeeya imaan doona goortii la iloobo waxaan hadda jira laakiin kuwa maanta jooga looga sheekeyn mayaan umaleynaya saa daraaddeed culimadu waxay yidhahdaan boqol sano oo imaam jaa-ira uu taliyo ayaa waxay ka fiican tahay hal habeen oo imaam la-aan ah hal habeen oo imaam la-aan ah waxaa ka fiican boqol sano oo imaam jaa-ira uu talinaya maxaa yeelay mafaasidu waa maxduud mafaasidu waa maxduud laakiin xaaladdaa iyada ah maxduud ma noqonayso cid walbay taaban oo meel kastay geli oo fasaad weyn baa dhici oo burbur baa dhici oo noolaal noloshii o dhan baa macnaha khrimaysa oo nabadgelya la-aan baa dhici waa mid hadda inoo muuqata wey maaa marka waa ka caawid moodaa inuu inagu qanciyey innaga adaan soomaalinahay yacni waxa weeyaan mabda isaga ah aimatljawrka macnaha waxa weye ka hortagooda inay mafaasid far badan ka imaanayso maa waa haddii aan kufri bawaaxa loo haynin kufri bawaaxa gaalnimo cad oo daliilkeeda iyo burhaanteedu ay caddahay haddaan loo haynin midaa iyadaaba hadduuse gaal uu yahay oo uu gaaloobo daliil cad loo hayo koox ridi kartana ay macnaha la hayo oo xoog badan markaa kadib waa la ridaya iyada lafteedana waxay u khuduucaysaa qaacidatu almasaalixi waalmafaasid ayay iyada lafteeda u khuduuci doontaa ma aimada marka aeecadood adeecitaankooda allah subxana watacaala amray waaiicu ya ayuha aladiina aamanuu aiicu allaha waaiicu rasuula wa uli lmri minkum ulilamrigu waa madaxda iyo maamulka weye waxaa kalootoo mufasiriintu ay ku fasiraan culimadana way ku fasiraan ulilamriga nabiguna sal lay slam xadiis fara badan buu ku ishaaray in la aeeco aimada marka nabigu sal lay slam odhanaya man aطaacanii faqad aطaaca allaha waman casaanii faqad casa allaha wman aطaaca alamiira faqad aطaacanii waman casa alamiira faqad casaanii bu nabig uri sal ly slam ninkii aeeca alloo aeecay ninkii caasiyana alloo caasiyey ninkii amiirkiisa iyo madaxdiisa aeecana anigu i adeecay ninkii amiirkiisa iyo madaxdiisa khilaafana ani u khilaafay buu nabigu sal lla alay slam oo i caasiyey saasuu rasulku ilahi salawatullah waslamu calayh bal a'imatul jawrka axaadiis fara badan baa kusoo hartay oo dhaacadooda kutusay yani nabigu waa ka odhanay sal lla alay wasalam khiyaaru a'imatikum aladiina tuxibuunahum wayuxibuunakum watusalluuna calayhim wayusalluuna calaykum washiraaru a'imatikum aladiina yubqiduunakum watubqiduunahum wayalcanuunakum watalcanuunahum saasuu nabigu leh sal lla alay wasalam yacni aimadiin madaxdiinna waxaa ugu fiican kuwa uu jacaylku idinka dhexeeyo idinkuna waad jeceshiin iyaguna waa idin jecelyihin waad u ducaynaysaan iyaguna waa idin ducaynaya aimadiinna waxaa ugu shar badan kuwa aada isnacab tihiin idinkuna nacabti iyaguna idin nacab eed islacnadays
saxaabadu waxay yidhahdeen xaalku mar hadduu meeshaa gaadho afalaa nunaabiduhum bisayfi cinda idin yaa rasuula allah mar hadduu halkaa gaadhaba oon isnacnayba maanu seef u qaadano marka layno maujeeda aan meesha ka tuurno markaasaa nebigu wuxuu uhi sal alay wasalam yani laa maa aqaamuu fiikum asalaa daayay buuli in alla intay salaada tukanayaan in alla intay salaada oogayaan faraha ka qaada buu nabi sal alay wasalam riwaayo kale waatii ahayd maa lam tarow kufran bawaaxan gaalnimo cad haddaydan ku haynin oo macnaha waxa weye burhaan cad xagga alla subxaana wa tacala aad uga haysaan ma ila aakhirihi axaadiistu waa fara badan tahay yani xadiidkii xudayfa ee odhan jiray nabiga sal lla alay waslam khayrkaa la weydiin jiray anuuna sharkaa weydiin jiray markuu yidhi nebi allow khayr baanu maanta haynahay shar ma ka dambayn doona haa buui haddana khayr ma ka dambayna shar ma kasii dambayn doona haa maxaad ibaraysaaba marka nebigu sal lla lay slam uu ku yidhi markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi xudayfa talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahum muslimiinta jamaacadooda iyo madaxdooda ayaad laasimaysaa buu ku yidhi nebigu sal lla alay slam ila aakhiri axaadiisda marka iyo nusuusta kusoo aroortay aad bay u fara badan yihiin xadiidka waxaa ka mid ibnu cabbaas ninkii imaamkiisa ka arka macaasi iyo xumaan ku arkaaye yuusan daacadiisa ka hoos dhixin maxaa yeele ninkii daacada imaamka ka hoos baxa oo geeriyoodaayey maata miitatan jaahiliyatan buu nabigu sal lay slam intaa waxa laga dadaalayo ee laga dagaalamayo waa waxa inugu dhacay oo kale suusan u dhaceen maana walaa naraa ma aragna buu sheekhu leeyahy alkhuruuja bixitaan calaa a'immatina madaxdanada lagu baxo wa wullaati umuurina arrimahanaga kuwa tawalinaya in iyagana lagu baxo wa in jaaruu yani waxa weeyaan jawrba ha sameeyaan saxbada maanta jirta waxaad moodaa in masaladaas runtii waxa weye dad badan ay ku gabsan yihiin dad badan inay ku gabsan yihiin oo looba arkaba ninkii u maanta u duceeyey madaxweyne jira madaxweyne jira madaxweyneyaasha intooda badan waa mujrimiin wey walaa shaka fi dalik wax laga soo reebina ma jiro mujrimiin ha ahaadeene in badan oo ka mida qaybo ka mida laa shaka fii kufrihim laakiin qaybo ka mid a gaalaysiintoodu wax sahlan maaha lama gaalaysiin karay mar haddaadan la gaalaysiin karaynin muslimiinna uu maamul ahayo madax u yahay markaa in loo duceeyo oo ilaahi subxaana wa tacaala inuu hanuuniyo oo salaax macnaha waxa weye loogu baryo ayaa haboon laakiin waxa weye in la lacnado masalada iyada macnaha waxa weye waa masale laga fiican yahay lacnadu waxay qabanaysa ma ay jirto maa walaa nara alkhuruuja calaa aimatina waulaati umuurina wain jaaruu jawrba ha sameeyeene yani waxa weyaan ma arkayno in lagu baxo walaa nadcu calayhim habaari mayno walaa nanzacu ma siibayno nanzicu ma siibayno yadan gacan min aacatin daacadoodana gacan ka siibi mayno yani ka hoos dhixi mayno wey wanaraa waxaanu aragnaa aacatahu min daacati illaahi daacadoodu inay daacada ilahi ka timid tahay fariidatan fariido inay tahay baan aragnaa maa fariidatan xaalay farab tahay ee waajib tahay daacadooda iyo yeelitaankooda maa lam yamuruu haddaysan amrin waa bimaciyatin macsiya haddaysan amrin hadday laakiin macsiyo ku faraan maya xataa nebigu sal alay wasalam riwaaya axaadiista wuxuu ku tilmaamayaa wain daraba dahraka wa akhada maalaka xataa yani waxa weyaan imaamku haddii uu ku garaaco kaan xaqdaranya xoolahaagana uu boobo xoog ku qaato lama dagaalami la dagaalami mayso xataa difaacu nafsi kuma fura difaacu nafsi xataa kama fura yani waxa weya waxaa laga soo istifnoodaa maasalada difaacu nafsi waa ruuxa u banaan oo man qutila diina duuna maali fahuwa shahiid waxaa laga soo istifnoodaa ruuxa xadgudubka kugu soo sameeye hadduu imaamkaaga jaa-irka ahay xaaladaasoo kaleeto yani xadiidka nabiga kutusayay sal lla alay wasalam wain daraba dahraka wa akhada maalaka xadgudubba ha kugu sameeye adeec buu nabigu leehy salawatullah waslamu calayh wanadcu lahum waanu u ducaynaynaa bisalaaxi salaax baanu ugu ducaynaynaa wlmucaafaati yani hagaag inuu ilahi hagaajiyo wlmucaafaati iyo inuu alla cafiyo subxana wa tacala ayaan ugu ducaynaynaa wanatabicu sunnata sunnada nabiga ayaanu raacaynaa sal alay wasalam waljamaacata iyo jamaacada ayaanu raacaynaa waa muslimiinta midnimadooda wey muslimiintii saxaabadii ridwan llahi calayhim keyrkood wanajtanibu waxaanu ka dheeraanaynaa ashuduuda sallaagowga ayaan ka dheeraanaynaa iyo walkhilaafa khilaafka iyo walfurqata kala jabka kala tegidda ayaanu ka dheeroonaynaa wanuxibu ahla alcadli waalamaana wanatabicu sunnata waljamaca wuxuu ka wada sunnadu waa dariiqadii nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh sunna dariiqatu nebi wey sal lla alay wasalam fi istilaaxi sharci bay saa ku tahay istilaaxa dambe ee fuqahada ee macnaha waxa weeyaan sunna haddii la yidhaahdo waxay ula jeedaan maa yuqaabilu lwaajib waajibka macnaha kasoo horjeeday ula jeedaan laakiin haddii axaadiista ama qur-aanka sunna ay kusoo arortay bimacnaa ariiqa loola jeeday sunada meesha marka sheekh wuxuu ula jeedaa sunadii nebiga sal alay wasalam qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii ujeeda alla subxana watacaala baa odhanaya yani nebiguna sal alay wasalam waa ka odhanaya idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum waidaa nahaytukum can shayin fajtanibuuhu daacada rasuulka salawatullah wasalaamu calayhi waa waajib wey in dariiqiisii iyo jidkiisii la maro waljamaacata jamaacada inaan iyadana raacno ayaan macnaha waxa weeyaan iyadana jamacada waa raacay jamacada wuxuu ula jeedaa saxaabadii rasuulka sal alay wasalam iyo taabiciintu ula jeedaa iyo cid kasta oo jidkooda mari doonta ilaa qiyaami saaca kuwaas ula jeeda inuu ula jeedana waxaa kutusaya xadiidka nabiga sal alay wasalam xadiidu liftiraaq ina ahla alkitaabayni iftaraquu cala tintayni wasabciina firqa وإن هذه الأمة ستفترق وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة والرواية ومدد وهي الجماعة الفرقة الناجية وجماعة يعني جماعة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaa ku tusay riwaayaadka xadiidka qaybo ka mida waxaa ku soo aroortay markii nabiga la weydiiyey ayaa wuxuu yidhi hiya maa ana calayhi wa asxaabii hiya maa ana calayhi wa asxaabii jamaacada marka in la raaco laysfaray waa saxaabadii rasuulka sal alay wasalam iyo taabiciintii iyo dadka ku dayan doona ilaa qiyaami saaca waxaana kutusaysa aayadda qur-aanka waman yushaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayattabic kayra sabiili lmu'miniin nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahannama wasaaat masiira wayattabic kayra sabiili lmu'miniin lama odhani waman yushaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda bas waxaa shardi looga dhigay waa inuusan yani waxa weeyaan jidkii dadka muminiintana uusan garab marin dadka muminiinta ayaa ugu horeeya saxaabatu rasuuli sal alay wasalam iyo taabiciintii ka qaatay diinta ka qaatay ee ardada u noqday ayaa ugu horeya masaladaasi marka waa masalada la yidhaahdo yani waxa weeyaan ijmaaca salafku waa xuja xuja qaaica wey wixii ay isku khilaafaanna naska ayaa loo fiirinaya manhajkooda iyo dariiqadooda iyo aqwaashooda iyo tafsiirkooduna waa ka xoog badan yahay tafsiir kasta iyo aqwaal kasta oo ka dhammaysay maxaa yeelay ayagaa luqadiina yaqaana sharciga ayaguna kusoo degay ayagaana nebiga ka qaatay salawatullahi wasalaamu calayhi aclam bikitaab illahi bikitaab illahi wabisunnati nabiy sal alay wasalam wanattabicu sunnata markaa kadib baa sheekhu wuxuu tilmaamay inaa macnaha ka dheeraynayno shuduudka iyo khilaafka iyo furqada shuduudka macnaha waa sallaagowga weeye way isku dhow yihiin iyo khilaafka iyo furqada ilahi subxana watacala meelo badan kitaabkiisa ka mida waa ka macnaha waxa weeyaan yani dadka muminiinta inay midoobaan oo israacaan oo macnaha gacanta isbogsadaan ku faray khilaafka iyo kala tagana waa ka reebay walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaءatum اlbayinaat ujeeda alla subxana watacala waa ka odhanaya وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وجد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وجد الله سبحانه وتعالى وفر بديه آدوا بديه الآيات وتفرق يتلتق يتلاف وكرر من لمن أو كفر يا رب سبحانه وتعالى نبينا واكو أرنيا إنه من يعش منكم حديث عرباض المسارية إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة نبي صلوات الله وسلامه عليه وسلم يا مال يعني خلاف برن إيه كلا تكبر بعض أرك دونسان إيه واحد لازم دام النبي صلى الله عليه وسلم طريقة إذا هي طريقة دي خلفاء معنى الراشدين ده إيه مهديين تهرون سراء ذكر هرونين طريقة لازمة جوز دميت كان فوق قصده النبي صلى الله عليه وسلم إذنك إيه أرمها قدار لك كيري ee diinta laga dhigayaan u kala digayaan maxaa yeelay shay kasta oo dib laga keeno diin laga dhigayaay waa bidco weeyaan buu nabigu sal alay wasalam riwaayad kaleetana wa kullu bidcatin dalaala bidco kastana baadi weeye saas way macnaa sheegay wanattabicu sunnata sunnada ayaanu raacaynaa iyo ariiqada nebiga waljamaacata iyo kooxda ayaanu raacaynaa jamaacata saxaaba wataabiciin ayaan raacaynaa wanajtanibu waan ka dheeraanaynaa ashuduuda fallaagowid ummadda aan ka fallaagowno walkhilaafa khilaaf baan ka fogaanaynaa iyo walfurqata kala tegid la kala tago ayaan macnaha ka fogaanaynaa wanuxibu waxaanu jecelnahay ahla alcadli cadaaladda dadkiisa ayaanu jecelnahay waalamanati iyo ammaanada dadkeedaanu jecelnahay wanubjidu waxaanu nacaynaa ahla aljawri iyo walkhiyaana yacni jawrka iyo khiyaanada dadka ehelkooda ana waanu nacabnahay macnaha waa masalatu lwalaa walbaraa masalatu lwalaa walbaraa lianna asla alwalaa'i walbaraa waana usuusha caqiidadii ka mid tahay asla alwalaa walbaraa waxa weyaan alxubu fi llaahi walbugdu fi llah alxub walbugd ayaa asal ah waxayna ka imaanaysaa asalkeeda xubbi oo dhan ilahay baa iskale subxana watacaala maujeeda xubbi ilahay baa iskale ruuxa muslimkaa alla subxaana watacaala inuu jeclaado wax alla wixii jacaylka ilaahay soo gudagelaya alla jecel yahayna inuu jeclaado maxaa yeele ina allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiili safan ina allaha yuxibu atawaabiina wayuxibu almutatahiriin ila aakhirihi rabbi jacaylka uu jecel yahay iyo jacaylka isaga aad jeceshahay ayaa cid kasta oo calaaqa la leh rabbiga subxaana watacaala oo uu jecel yahay ayaad sidaa u jeclaanaysaa maarka cid kasta uu necab yahayna ilahay daraadii baad u nacaysaa taas ayaa waxa weeyaan yani caqiidat lwalaa walbaraa usuusha tawxiidka ayayna ka mid tahay ruuxii laga waayana waxa wey waa gaaloobaya ruuxii laga waayo laa shaka inuu gaaloobaya maa wanuxibu waxaanu jecelnahay ahla alcadli walamana waa masaladan soo tilmaanay ee nidi yani waxa weye ruuxa waxaa laga yaabaa ama waxaa loo macnaha waxa weyan waxaa laga istaagayaa mawqif alcadaa yani waa la goynaya oo waa la nacaya oo waa la necbaanaya lama xidhiirinayo bilkuliya ayaa loo nacaya ruuxaasi waa gaalka wey ruuxna waxa weeyaan bilkuliya ayaa loo jeclaanaya oo loo soo dhaweynaya oo loo xidhiirinaya oo loo garab istaagaya ruuxana waxaa la waa muminka kaamilulimaanka wey imaankiisu kaamilka iyo macaasida waaweyn iska dunuubta iska ilaaliya wixii lawaajibaade loo dirayna la yimaado midka saddexaad waxa weeye waa muminka caasiga wey kaa waxaan idhi yuwaalaa min wajhin wa yucaadaa min wajhin dhinacna waa laga nici dhinacna waa laga jeclaa hal ruux baa marka jacayl iyo nacayb ku kulmaya oo qalbigaaga u wada gelaya suurtagal ma taha midaas suurtagal ma taha maya dadka macnaha waxa wey maanta jooga suurtagalka ma ah imaa in dhinac la wada mariyo waa imaa in dhinaca kale la wada mariyo laakiin waxa weeyaan in dhinaca laga jeclaado dhinacna macnaha waxa weeyaan laga necbaado suurada iyadaa waxaad moodaaba inayna keeni karaynin yani waxa weeyaan quluubta maanta joogta maa macnaha hawadaa ka tan badan dadka hawadaa ka tan badan ruuxan mar hadduu macnaha waxa weye macsiyaba ku dhaco ama macnaha waxa weye uu khilaafo waxa weye wabilaahi tawfiiq dhanka kale wey waxba yaraatee soo dhowaan iyo dhexdhexaad iyo waa muslim khaldamay iyo ma jirto maqaayista iyadaa ma taala agtooda maa wanuxibu waxaan jecelnahay ahla alcadli cadaaladda dadkeedaanu jecelnahay waalamanati iyo amaanada dadkeeda wanubjidu waxaanu nacaynaa ahla aljawri jawrka dadkiisa iyo walkhiyaanati khiyaanada dadkeeda ayaanu necabnahay wanaquulu waxaanu leenahay yacni waxa weeye ama qaraabtinimaha naga dhexayso ama masaalixa suukaana jirto ama si walba xidhiir kastaa naga dhexeeye waxa weeyaan yani mas'alatu lwalaa walbaraa xidhiirinta iyo goyntu waa inay ku salaysanto yani waxa weyaan xubdi iyo buqdi isaguna ku salaysan lilaahi walilah ilahay daraadii wax u nac ilahay daraadii wax u jeclow ilahay daraadii usoo dhawe ilahay daraadii u fogey laa liqabiil walaa limaslaxa walaa liayi shay ma ahaba wanaquulu waxaan leenahay allahu alla ayaa aclamu og fii ma ishtabaha calayna wixii naga dhehgala fima shay ishtabaha uu naga dhehgalay caleyna dushanada cilmu cilmigiisuu naga dhehgalay wixii cilmigiisu naga dhehgalo ee garo weynana ilahi baan u daynana subxana watacala waa kii soo maray sheekh maa salima lidiinihi ilaa man sallama lilah diintiisa uma nabadgelin ilaa ninkii ilaahay u daaya wuxuu cilmigiisa garan waayaan wey oo faraha uga qaada oo aan macnaha waxa wey ra'yigiisa iyo caqligiisa iyo aan ku dhexgelin aan ku been abuurana rabbi subxaana watacaala ma macnaha diinta ilaahay oo laga waramo calaa jahlina looga waramo adoon cilmi u lahayn waa min akbari dunuub ayay ka mid tahay qul inamaa xarama shirkigaana alla subxana watacala in badan la xidhiidhiyaa qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan wاlإثma wاlbagya bغayri اlxaqi waan tushrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطaana waan taquluu calى اllahi ma laa taclamuun shirkigu alla ku xijiyey subxana watacala yani ilahi subxana watacala inaad iska sheegto oo waxaadan diinta aadan war uga haynin inaad ka sheegto maa ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وطريق لا يفي عيها وحن كانت مرة الدين تكور رميسه كأنك توقع عن الله سبحانه وتعالى سيدو معنى واحد ابن قيم للعلامة ابن قيم ويولي إعلام الموقعين عن رب العالمين يعني روح مركو فتوقع إليه أما دين تكور رميسه سيدي إسوا الله سبحانه وتعالى حجيته وحكا صحيحي وحو الله سوء قلاله من صحيح صحيحي يؤكلوك دقيه marka waxaadan alla aadan ogeyn oo alla uusan raalli ka ahayn haddaad alla subxaana watacaala xaggiisa ka saxiixda ka war oo jeeda walilahi almasalu laclaa maanta haddii macnaha waxa weye madaxweynaha jira intaad macnaha waxa weye waraaq qorto aad leedahay isagaa yidhi haddana aad saxiixdo oo mawligiisa waxaga aad ku dhufato ka hor oo lagaa wareero ma badbaadaysa musawir baad musawir baad dunuubta ugu waaweynaa caalamku aaminsanyahay inay jiraan bay ka mid tahay ayib mar hadday markaa sidaas tahay allana subxaanahu watacaala walilaahi almasalu laclaa waxa weeye sabtaa wey iyadu diinta ilahi marka haddaadan garanaynin alla udaa subxana wa tacala allahu aclam min alcilmi bay ka mid tahay wanara almasxa cala alkhufayni fi alsafari waalxadari kama jaa fi alahar wanaraa waxaan aragnaa buuhi almasxa masaxid cala alkhufayni labada khuf la masaxo fi safari safarka dhexdiisa iyo walxadari marka la joogo ee macnaha aan safarka la ahayn kamaa jaaa sida ku yimid fi lasari axaadiista nabiga sida ku timid salawatullah waslamu caleyh masaladani waa masala fiqhiya wey masale fiqhiya asalkeedu ahayd almasxu cala alkhufayn laakiin kutubta caqaa'idda waa lagu daraa sababka loogu dara mataqaana waxaa loogu daraa shiica khilaaftay shiicada waxay qibaa- khilaafeen inuusan sidoodaba aan la masixi karaynin khufaynka in la dhaqa mooyaane maujeeda yani waxa weyaan in la waxaan ujeedaa waxay aaminsan yihiin in macnaha laga kaaftoomi karayo masxu lkufaynka in dhaqitaanka laga kaaftoomi karayo almasxu cala lkufayn ha macnaha waxa weyaan masxiga cala lkufaynka ayaysan ogoleen dhaqitaan keliyata ayay ogol yihiin ma sidaas wey. marka waxaan aragnaa buu leeyahay in masxi- yani la masaxo lugta safarka iyo xadarka labadaba in la masixi karayo sida axaadiista nebiga kutumi sal alay wasalam oo sida shiicadu ay leedahay dhaqitaan keliyata macnaha waxa weeye uusan waajib ahayn ruuxu markuu safrayo ama uu joogo ay u bannaan tahay inuu masaxo khufaynka inuu masaxo masalada iyadana axaadiista nebiga kusoo arortay sal alay wasalam ee ilaa xaddi tawaatur gaadhay yani mutawaatir macnawiya ayay gaadhaysa axaadiista nebiga kasugan sal alay wasalam almascal khufayn kusoo aroortay sidaa daraaddeed baa kutubta caqaa'idda loogu daraa shiicadu marka waxay deliishadeen aayada qur-aanka idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulikum qiraa'o wey waarjulikum wamsaxuu biru'uusikum madaxyadiinna masaxa waarjulikum bilkasri lugihiinnana masaxa waarjulakumna waa iyadana waa qiraa'o kale wey marka tafaasiisheeda iyo ka jawaabideeda iyo yani kutubta tafaasiirta ayada insha allahu tacala ugu noqonaysaan sida looga jawaabay istidlaalkooda iyo ixtijaajkooda walxaju waljihaadu maadiyaani maca uli lamri min almuslimiina barihim wafaajirihim ila qiyaami saaca laa yubtiluhumaa shayun walaa yanquduhumaa walxaju xajkii iyo waljihaadu jihaadkii maadiyaani kuwo jiraya wey oo soconaya wey maca uli lmri kuwa amarka u saaxiibkaa la jirkooda la jirankooda oo min almuslimiinta muslimiin min almuslimiin muslimiinta ka mid yacni muslimiinta madaxdooda yay jihaadkii iyo xajkii la jirayaan barihim ulilmrigaa baarigooda iyo wafaajirihim kooda faajirka ah ilaa qiyaami saaca ilaa saacaddu intay ka qumaysa laga gaadho yacni jihaadkii ma dhacayo madaxda lala duulo laa yubdiluhumaa ma buriyo shay-un waxba ma buriyo walaa yanquduhumaa jihaadkii iyo xajkii wax burin karaa ma uu jiro naqdiga iyo ibdaalku waa isku macno wax furi kara ama xukunkaa burin karaay ma uu jiro ayuu leey masalada yacni ama hadalka isaga ah sheekh wuxuu ku radinayaa niman rawaafid layaado rawaafid wuxuu kaga radinayaa sida macnaha waxa wey shaarixuba uu tilmaamayo khawaarijta waxay qabaan inaan la jihaadi karaynin ilaa uu soo baxo imaam ayagu ay aaminsan yihiin oo ay leeyihiin nebiga sal ly sl aalkiisu ka tirsan yahay oo waa nin ilaahay ka raalli noqday imaamkaasoo qarsoomay imaamkaa ilaa laga helo waa jihaad waxaan ujeeda shiicada raafidada wey raafidada shiicada iyo raafidada isku mid imaamkaa ilaa laga helayo ma banaana in la jihaado ay qabaan ta kale waxay qabaan inaan lala jihaadi karaynin ilaa imaam macsuum a mooyaane imaam macsuuma unbaa dagaal lala geli karaa laakiin imaam ama khaldamaya ama khalad ku bannaan yahay ama jaa-irba ah lalama dagaalgeli karo lalamana xajiyi karo waa in laga hadlo qolyahaasu marka sheekhu ku radinaya waa midda koowaad waxa weeyaan a'immada muslimiinta mar hadday muslimiintu madax leeyihiin jaa-ir hadduu yahay iyo hadduu yahay macnaha caadil yahayba waa in macnaha jihaadkii iyo xajkii iyo shacaa'irtii diinta aan lagaga hadhin oo lagaga bixin ee lala wado waa mid waa midda labaade imaamku inuu macsuum yahay shardiyeynta ay shardiyeynayaan macnaha waxa weyaan iyaduna mid jirta ma aha shaarixana sidaas ayuu macnaha waxa wey aad ka garanaysa haddii marka muslimiintu ay madax leeyihiin oo maamul ay leeyihiin maamulka in looga dambeeyo wixii talada jihaadka iyo talada xajka iyo umuurta maamulka muslimiinta o dhan in looga dambeeyo waa laga maarmaan maxaa yeelay garab markiisu khilaaf buu keenaya haddii imaamka muslimiinta uu joogo oo muslimiintu imaam ay leeyihiin arrimaha isagana iyagu isagu u qubayo haddiise laakiin waxa weeyaan ama imaamkii uu joogo oo waajibaadka uu ka fadhiiso xajkiiu masalan diiday inuu muslimiintii u kaxeeyo ama maamul u sameeyo muslimiintii ka joogi maayaan xajka waa aadaya sidoo kaleeto jihaadkii haddii uu baajiyo oo uu aadi waayo oo gaaladii la dagaalami waayo cid kasta oo awood u haysta oo muslimiinta ka mid a ayaa waxa weye inay jihaad laga doonaya waa inay jihaadaan haddii imaam la waayo waa marxalada saddexaad oo imaam uusan jirinba muslimiintu aysan imaamba lahayn sida maanta jirta oo kaleeto laa shakka walaa rayb in macnaha waxa weyaan cid kasta oo waajibka uqumi karaysa inay uqumto koox ha noqoto yani waxa weye waddan ha noqdo yani magaalo iyo deegaan ha noqoto qaabka dooni ha noqoto laakiin waa inay samaystaan imaaro iyo maamul iyo kala dambayn iyo waa inay samaystaan qaab noocaasoo kaleeta marka waa inay ku dagaalgalaan ciddaa weye cidda waxa weyaan culimadu ay taqriirinayaan maarata xataa waxa weye culimada mucaasiriinta ah maanta oo macnaha waxa weye muslimiintu ay imaam la-aan yihiin jihaadka inta imaam laga helaya hala joojiyo laa qaalahu axadu min ahli ilcilmi nin culimada ka mida oo yidhi ma uu jiro bililaaq inta imaam uu kasoo ka soo baxayo hala joojiya jihaad laakiin jihaadka laba qaybood u kala qaadeeno jihaadna waa talabi oo muslimiintaa duulaya oo macnaha wadankoodii bay haystaan oo gaala ma joogto oo gaalada guryahoodii iyo wadamadoodi baa loogu duulaya kaasaa waxay leeyihiin waa in imaam loo helo waa in imaam loo helo oo maamul loo helo maareeyo oo kala haga laakiin midka difaaciga ah ee muslimiinta aqlabkooda hadda dagaalamaya ay ku jiraan midka noocaasoo kaleeta ah imaam baa loo shardiyayaa axad min ahli ilcilmi muusan dhihin walxaji waljihaad masalada marka waxa weyaan kutub fara badan baa taqriirinaysa waxaa taqriirinaya masalan kutubta sheikh islam ibnu taymiya sida fataawihiisa o kale uu kaga hadlay waxaa ku yaala masalan waxa weye lalakaa'i oo kale kitaabkiisa sharci ictiqaadi ahlisunna waljamaca yani isaguna waa taqriirinaya waxay ku darayaan xajka iyo jihaadka iyo jumcada iyo zakada qaaditaankeeda iyo fayga iyo haniimada iyo kulligeed aimada lala samayn bay leeyihi macnahoodu ma aha marka aimadii la-aantood ma soconayso maa laakiin waxa weeye aimadii haddii ay samaynayaan oo ay arrinkii u taagan yihiin waa in lagu garabsiiyo oon laga hoos bixin saasaa macnaha laga wadaa shuraaxda haddaad fiirisana macnaha waxa weeye sidaasay macnaha u shaxayaan hadalka isaga waalxaju xajka iyo waljihaadu jihaadku maadiyaani kuwo jiraya weeye maca ulil amri kuwa amarka u saaxiibkaa la jirankooda oo min almuslimiina muslimiinta ka mid la jirankooda ayuu jihaadkii iyo xajkii ay soconayaan barihim wa faajirihim haddii la yihahda macnaha hadalkan wuxuu kutusayaa ishtiraatu alimaama fi alxaji waljihaad haddii sidaa la yidhahdo ishtiraatu alimaama ishtiraadkana waxa la yidhaha sidiisaba shaygana shayganu shardi u yahay hadii la yidhahdo haddii la waayo macnaha waxa weye camalkaasi ma asaxayo waxay noqonaysaa marka imaamka in xajka loo shardiyo xajka gudashadiisa xataa inuu imaam shardi u yahay wabittaali inaysan muslimiinta xajka gudan karaynin haddaysan imaam haysanin hadday gudaanna inuu xajkoodu baatil noqonayo maxaa yeele shardi baa laga dhigay laakiin hadday arrinku tahay waa loo baahan yahay imaamkii xad shardiyo laakiin aan la gaarsiinaynin yacni waxa weyaan ayadu yani haddii la helana waa sidii loo baahnaa oo waa lala samayn haddii la waayana camalkii waa loo kumayaa oo laga istaagi maayo sida xajka oo kaleeto macnaha wey macnaha uu hadalku tusay barihim wa faajirihim kooda baarigooda iyo kooda faajirka ilaa qiyaami saaca ilaa saacaddu ay ka qumayso laa yubdiluhumaa ma burinay waxaa kutusaya hadalka isaga oo inaan loola jeedin a'immada keyrkood lama jihaadi karo a'immada la-aantood lama jihaadi karo inaan loola jeedin waxaa kutusaya laa yubdiluhumaa shay xajkii iyo jihaadkii wax buriyaaye ma jiro walaa yanquduhumaa saasaa leyi haddii ujeeddadu ay tahay macnaha hore waxaa la odhan lahaa yacni waxa weeyaan laa yajuudu alqiyaamu bihimaa ilaa macahumaa hadalkaasaa la odhan lahaa ma banaana in la qabto camalkaas ilaa iyaga la jirankooda mooyaane lama odhanina xukunkii waxaa lagu wajaha xajkii iyo jihaadkii cidinama burin karto oo kama hadhi karayso calashaani imaam jaa-iraa wada cidina ugama hadhi karayso halkaasaa macnaha hadalka lagu wajahay hadalka marka hal meel ayuu macnaha isugu biyo shubanay wanuminu bilkiraami alkaatibiin wanuminu waxaanu rumaynaynaa bilkiraami kuwa wan wanaagsan ee malaa'igta alkaatibiina ee qoraya qoraa-e macnaha waxa weye khalqiga iyo addoommada acmaashooda qora ayaanu macnaha waxa weyaan rumaynaynaa fa ina allaha ilahay qad jacalahum waa yeelay xaafidiina kuwa ilaalinaya ayuu ka dhigay calayna dushannada ilaaliya macnaha waa malaa'igta yani dadka ibni aadamka acmaashiisa qorta wey ujeeda kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun alla subxana wa tacala waa ka odhanaya ma way qorayaan حديث سمر وحفظه النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يعني ملائكة شوف فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الصبح يعني مركا قلبي ما كر آليسا هبينك إذا لجبت قلبي كلا وإسبدلها يعني إلى آخر حديث كما آيات نفر بدين آيات القرآن كتوسة يعني إن رسولنا يكتبون ما تمكرون الله سبحانه وتعالى وكورنا يعني ملائكة قرش أعماش ابن آدم أيقنا وان الرمين إنما إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فاصر بالله سبحانه وتعالى ونؤمن ونؤمننا بالكرام كون لكن الكاتبين قرية فإن الله إلهي قد جعلهم ويا علينا دشنا حافظين كوا إلى علينا يعني عماشا مدى بشقة ضعف أعماشا يا الله دري وحلا وحن سمين منا وأجهن ونؤمن ونؤمننا بملك الموت ملك الموت يا رميننا الملك اللي صلى سارتين لو ديبي بقبض أرواح العالمين عالمين تا أرواح ذا إنو قاضه أو قبضه ملك الموت الله حساري إساقنا ونرميننا ملك الموت وملك الله سبحانه وتعالى هو حساري إنو خلقي نفسك قاضه إساقنا الله حساري مسؤولية دي سامدات ملكات ملك الموت من ذلك عزرائيل إلا إله ذا مسؤولنا مقع عزرائيل إلا إله ملك الموت إنه مقع عالمين مقع سوغن ما مسؤولك كميال ملك الموت مركا آيات بدن با كتسي آيات بدن قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ملك الموت وعقل كتسي حديث دراء النبي صلى الله عليه وسلم هو عمرك جيريد كسو حاضر ملائك باو إيمانه مركاسو ملك الموت كو مدعي سو فريسانيا عند رأسي مفريسانيا ملائك تاسي مركا مركاسو حقوق رنيا صوبح نفيح هذا النفو وناسنت هنا وقلنا يا أيها يا أيتها النفس المطمئنة يعني واحد صباح بقرني مركز السدب يرو صباحي هذا النفس فجرد أتهينا ويحرري ملائكتي كلام مركز لسه عصيبة انتي قبطان بقى حوق لليسية مركز نفسي قادة الحديث مركز وقتير يعني حديث دير أو كور رمي عذاب القبر بي نفسه مركز لوصي قادة يسوع علم تيدا يماشي كده ما يمدون فيه كور رميهم marka malakul mawt baa u imaanaya buu nabigu salawatullahi wasalaamu calayh axaadiistana waa ku sugan yahay ayadaha qur-aankana waa ku sugan yahay malakul mawtku wanu'minu waan rumaynaynaa bimalaki lmawti baan rumaynaynaa almunkali ee loo tala saaray loo dhiibay macnaha biqabdi arwaaxi alcaalamiina caalamiinta arwaaxdooda inuu qibdoodo wa bicadaabi alqabri qabriga cadaabkiisana waanu rumaynaynaa liman cid liman cid ayuu macnaha waxa weye liman cid xaal u sugnaaday kaana ahaaday ahlan ahl u ahaaday lahu cadaab alqabriga يعني عذاب القبر نوى الرمينينا وحنا جلي عدي أهل واحد عدي معناها وحوي الله أبوتنا جلي أقلمتا أيا جلي وسؤال منكر وحن كلون رمينينا سؤال منكر منكر سؤاشي سئي ونكير نكير لو أنا ملك إدتك قبور تحكوي دي في قبري قبري سنحني سروح أي كوي دينيا عن ربي ربي أي ويدينيا وديني دينتي سأي ورسنيا ونبيه النبي سأي ورسنيا على ما جاءت به سيدا أي كتب الأخبار أحاديث سيدا أي كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حديثة وعن الصحابة رضوان الله عليه الصحابة أي وسوى رمسي معنى وحويان عذاب القبر السيول معنى وحوى سبيه هاي يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأكيد شري اللهم إني أعوذ بك من عذاب من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال مركب وسلمت هاي وعقمت أحاديث القدس النبي صلى الله عليه وسلم وأكيد حديث البخاري غير كسر أروري مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير يعني قبر بلا لو عذابين لمن كايقع وكحديث كلا القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار قبر جمرت عذاب كيسو وسبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحوي متواتر قارب وحكمنا وأيضا قرآن كمدا كمدا يعني وحوي نود لشنو عذاب القبر ده وحكمه وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك عذابا دون ذلك بعض المفسرين وحكوا فسران عذابك برزخة قبر الروح اللي هو عذاب قاركون أدوية يكون فسران وحكمه يعني وحويان مركي الله سبحانه وتعالى وآل فرعون كوربي وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب غدوا وعشيا نار الله سوف بلغيا معنى قبورتنا ايو كتلا نار الله سوف بلغيا آياتك أي مفسرين تقول جعلنا وحي ويأي كفسران عذاب القبر إنه لشي ذا يكمل تهاي مركة قرآن كنا واقف تصيب أحاديث النبي كنا واقف صلوات الله وسلام عليه cadaabul qabriga marka waxa la cadaabaya waxa weeyaan waa cadaabul barzakh baa la yidhahda ma aha keliyata ruuxa hadduu qabri galo un inuu cadaabkaa helayo laakiin hadduu ama waraaba cuno oo jeeda ama macnaha waxa weeye badda ku baktiyo oo aan la qabri la gelininba inuusan cadaabkaasi gaadhaynin maaha cadaabulbarzakh baa la yidhahdaayo in la cadaabayo xataa waxa weeyaan hadduu tirtirmo oo jeeda oo madfac intuu ku dhaco inyar inyar u kala gogo waa la cadaabi hadduu gubto waa la cadaabi see loo cadaabaya ilahi baa garanaya subxana watacala kayfiyada lama yaqaano waxa cadaabku ku dhacayana waxa weye waa naftii iyo jasadkii oo isla jira ruuxdii iyo jasadkii oo wada socdo ayaa la wada cadaabaya sida bacdu ahlicilmi ay leeyihiin ruuxda keliya la cadaabaya ma aha labadooda wada jiraa la cadaabaya oo ruuxu waayahay qabrigiisaba maku nool yahay allahu aclam